بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة فجن أو حاضت وجب القضاء وإن مضى هدي أو تقبوي من أول الوقت وقت أول كيس هدي أو كتغو maa yumkinu fiihi salaatu waxay suuragal tahay dhexdiisa in salaada la tukado ay suuragal tahay hadduu wakhtiga ka tago oo fajunna la waalo ow xaadat ama ay caadadii ku dhacdo wajaba alqadaa'u qadihii ayaa waajibaya wey masaa-ishan waa masaa'il ka farcamaysa mawaaqiidii iyo wakhtigii wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah wain madaa min awali lwaqti waqtiga awalkiisa xaggii haddii uu ka tago maa mid hadduu tago madaa ficilkan faacilkiisa awey faacilkiisu maa way haddii uu ka tago xagga waqtiga maa yumkinu mid ay suuragal tahay fiihi dhexdiisa asalaatu salaadi ay suuragal tahay hadduu waqtigii ka tago oo fajunna markaa la waalo qofkii waa waash ay asbaxa majnuunan ow xaadat ama ay caadadii ku dhacdo haddii qof dumara ay tahay wajaba alqadaa'u qado ayaa waajibaya masaladan sheikhu wuxuu ula jeedaa maalan duhurkii baa la gaaray duhurkii wakhtigiisu wuxuu soo galay lix saac tusaale waayo lix saac markuu duhurkii soo galo intee suuragal ay tahay in salaad lagu tukado meeqo daqiiqa maalan suuragala in salaada lagu tukado toban daqiiqo waa lagu tukan karaa soo ma hadduu qofku dheereeyo ilaa shan iyo toban daqiiqo waa ku tukan karaa oo hadduuba dheereeyo idan shan iyo toban daqiiqo lix saac iyo shan iyo toban daqiiqo ayuu gaaray qofkan asagoon weli salaaddii tukan wakhtiga salaadda waa la gaaro welina ma tukan wakhtigeedii markii la gaaray oo maalan aqinkii la gaaray wakhtiga ummaddu tukanaysay ayuu wuxuu kadib dhacay shan iyo toban daqiiqo waa wakhti ay suuragal tahay in salaad lagu tukado si raaxa leh markuu daqaa'iqaas dib dhacay kadib ayaa waali ku timid waa waashay ama qof dumaray ahayde shan iyo tobankaas daqiiqa kadibaa caadadii u timid qofka hadduu waasho salaad miyuu tukanaya iraadeya qasdiba ma leh gabadhu hadday caado ku dhacdo uma bannaano inay salaad tukato salaaddaas duhur ma tukanayso laakiin salaaddaasi maxaa la samaynayaa shiikhu wuxuu leeyahay waxaa waajiba inay soo qalleeyaan horena wuxuu noogu soo sheegoon u soo marnay gabadha caadada qabta inaysan salaad soo qallaynin waa sida xadiid caaisha ku timid ninka waalana shiikaa hore usoo sheegay inaan qadaa lagu lahayn hadda halkan wuxuu leeyay qadaa baa lagu leeyahay laakiin halkan xaalad gaara waay waxaa loo baahnaa salaada wakhtigeeda markii la gaaray inuu tukadaa la rabay waa dibdhigay soo maha markuu dibdhigaayo wax cudurdaara ma lahayn maadaama cudurdaar la-aan uu dibdhigay oo wakhti uu ku tukan karay uu dibdhigay kadibna cudurdaarkaani uu yimid cudurdaarkan loogu cudurdaari maayo waxaa la leeyahay salaadaasi waa inuu soo qalleeyo kii waalnaa maalan waa caafimaaday maxaa la leeyahay markaas salaaddii hadda ka hor aad ka tagtay ee duhurka ahayd waa inaad soo qallaysaa la leeyahy maxaa yeele wakhtigeedii qayb ka mid a adow fiyow soo gaartay waana tukan weyse idan qadaa baa lagugu leeyahay gabadhii caadada qabtana waxaa la leeyahay ayadoon caadada kugu dhicin ayaa salaaddii wakhtigeedii la gaaray waxaa kuu suuragal ahaa inaad salaaddii wakhtigeeda ula timaado maxaa u dib dhacday waa gaabis xaggeeda ka yimid sooma maadaama xaggeeda uu gaabiska ka yimid wajaba alqadaa'u calayha waa inay soo qallaysa w idan asalka masalada iyo masaladan waa kala duwantah asalka gabadha caadada qabta waa inaysan salaad soo qallaynayn wixii salaadaah dhaafay laakiin markaa macduuray ahayd soo ma hadda salaadan inay daqaa'iq dib dhacdo cudurdaar miyay ku leedahay wax cudurdaara ma lahan xaaladdan way soo qallaynaysaa wain madaa min awali lwaqti wakhtiga awalkiisa haddii uu ka tago maa yumkinu fiihi salaatu mid ay suuragal tahay dhexdiisa salaad inay salaad la timaado haddii yani wakhtigii suuragelaysa haddii ay wakhtigu ka tago fa junna aw xaadat oo waasho markaa ama ay xaado xaydo wajaba alqadaa'u qada ayaa waajiba weeye wamataa faatat ilmaktuubatu bicudrin salaaddii maktuubada ahayd haddii ay dhaafto bicudurin cudurdaar sababtii hadday ku dhaafto nudiba alfawru waxaa la sunneeyaa alfawru fi lqadaa deg deg in qadaagii loola yimaad waa la sunneeyaa wain faatad haddii ay dhaafto bikayri cudrin cudurdaar la'aan wajaba alfawru deg degu waa waajib wey salaadda hadday qofku dhaafto salaaddii maktuubada ahayd qofka hadday dhaafto laba mid ka bixi maayo imaa inuu yahay macduur oo bicudurin salaadaasi ay ku dhaaftay wa imaa inay ku dhaaftay bikayri cudrin labadaa ma ka baxaya imaa inuu cudurdaar leeyahay iyo inuusan lahayn hadduu cudurdaar leeyahay inuu salaaddii si deg dega ula yimaado markii cudurdaarka uu zuulo waa sunno mustaxab weeye waajib maaha deg degaas laakiin haddii cudurdaar la'aan uu uga tegay sheikha wuxuu leeyahay waxaa waajiba inuu la degdego salaaddii inuu la yimaado cudurdaarka tusaalihiisa waxa waay hurdaa qofkaani ku dhaaftay maalan salaaddii jamaacada way dhaaftay duhurkii hurda hurday ku dhaaftay wuxuu soo kacay salaaddii wakhtigeedii oo wax badan ka harsan yihiin ama salaaddii wakhtigeedu waa baxay hadda salaaddii baxduu ka hadlaya salaaddii wakhtigeedu waa baxay duhurkii kadib uu kacay qofkaasi salaaddaasi dhaaftay waa inuu soo qalleeyo soo ma qadaagaasi uu samaynayo inuu u degdego waajib ma ahe sunno waayo buu le waa sida fiican macnaha maadaama uu macduur ahaa markii hore hadduusan macduur ahayn laakiin waa ku waajib inuu u degdego arrintan asalkeeda waxaa tusinaya الرasuل عليه الصلاaة وaسلام iyo صaxaabadiisa markii ay dhaaftay صaلاaة الفجri nebiga عليه الصلaة وسلام uma degdegin qaضاagii صaxaabada iyo rasuulka عليه الصلaة وسلام meelay ku hurdeen hadda ka hor xadيثka waa soo marnay waa xadيiث dheer meelay ku hurdeen hurdadii marka hore bilaala la wakiishay raضي الlahu canهu ama loo xil saaray inuu toosiyo dadka bilaalna hurdaa la tagta asagana ilen waa daalanaa safaraa lagu jira rasuulka عليه الصلاaة وaسلام iyo صaxaabadiisu waxay baraarugeen ayadoo qoraxdu soo baxday mar hadday qoraxi soo baxday salaatulfajri wakhtigeeda ma jiraa wakhtigeedii waa laga gudbay markuu nebigii saxaabadu ay soo tooseen hore umaysan boobin salaaddii oo lama degdegin bal meeshii waa laga guuray waa la socday kadib meel kalea la degay biyihii weysaqaadaa la guda galay markaa kadib aa salaaddii la tukaday meeshaas waxaa ka muuqata in la dadejiyey inaysan waajib ahayn nebigii saxaabadu cudurdaaray lahaayeen soo maa nabiga alay sla slam saxaabtiisi cudurdaaray lahaayeen cudurdaarkaasi muxuu ahaa cudurdaarku waa annowm hurdaa la tagta hurdaduna waa cudurdaar uu leeyahay qofka hadduusan tafriid la socon xadiidkaasi marka waxaa laga qaadanayaa qadaagu inuusan fawri ahayn markii macduur uu yahay qofka laakiin markuusan cudurdaar lahayn sheikha wuxuu leeyahay waxaa waajiba qadaagu inuu fawri noqdo markuusan cudurdaar lahayn sida raajixa maxaan soo marnay yaa cudurdaar markuusan lahayn sida saxiixa waa maxay inuusan gebi ahaanba soo qallaynayn maxaa yeeley salaad wakhtigeedii tegay waay lagana aqbali maayo haddii uu soo qalleeyo maxaa yeele waa cibaado wakhtigeedii dhaaftay wax cudurdaaro u dibdhacana ma jiraan laakiin cala almadhab waa inuu soo qallaynayo qadaagaasina maxay ka dhigayaan inuu yahay mid fawriya oo waa ku waajib buu leeyahay wain faatat bikayri cudrin cudurdaar la'aan hadday ku dhaafto wajaba alfawru waxaa waajiba buu yidhi alfawr alfawru waa degdega yacni si deg dega in loola yimaado biduuni ta'khiir dibdhig la'aan wa sowmu sowmku ka salaati salaadoo kale waaye buu wa taraakhiihi liramadaan alqaabil wa taraakhiihi iyo dibudhiggiisa liramadaan alqaabil ramadaanka soo socda loo dibdhigayo sida macnaha wayaxrumu taraakhiihi miyaa adinka idin qoran dabcadaha qaar wayaxrumu taraakhiihi baa ku qoran laakiin sida saxiixa waxa waaye ramadaanka in loo dibdhigi karo ilaa ramadaan alqaabil hadduu qofka cudurdaar leeyahay lixadiidi caaisha radia allaahu canha caaisha radia allahu canha waxay tidhaahday kaana yakuunu calaya sawm min ramadaan فلا أقضيه ilaa fii shacbaan alshuqlu min rasuuli illaah riwaaya qaar saasaa ku jirta yacni mashquulay ku jirta awgeed oo ay rasuulkan ku mashquulsanaha ilada radia allahu canha awgeedaan u dibdhigi jira bay tihi ramadaanaa laygu lahaa ma qallan jirin bay tihi ilaa ramadaanka kale soo dhowaado ilaa shacbaan laga gaaro shacbaan waa bisha ramadaan ka horraysa marka qadaa'u ramadaan ma aha cala alfawr ee waa cala taraakhi haddana maca daalika in la dedejiyo mar walba cibaadada soo qallaynteeda ayaa habboon oo qofka haddii soom lagu leeyahay inuusan dibdhigin maxaa yeelay goor uu dhiman doono ma yaqaan nafta ilaaha haya subxaana wa tacaala wakhtina way leedahay wakhtigeedana ma ogin inaad dedejisaa kuu fiican oo iska hormariso wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi tartiibu lfawaa'iti salaadihii tegay in la tartiibiyo waa la sunneeyaa tartiibta wuxuu ula jeedaa say u kala horreeyeen salaadihii in loo kala hormariyo haddii duhur iyo casir iyo maqrib iyo cishaa iyo fajar aad ka tagto shan salaadood ma ah salaadahaasi inay inaad soo qallaysa haddii ay noqoto waa inaad duhurkii hormariso salaaddii ugu horraysayd ka tagtaad hormarinaysa middii ku xigtaad ku xijinaysaa ilaa midda ugu dambaysa aad soo gaarto tartiibtaasi waajib miya cala almadhab waa sunna waa mustaxab laakiin bacd alculamaa waxay qabaan tartiibtaasi inay waajib tahay mualifku wuxuu leeyahay wayundabu waa la sunneeyaa buy waajib ma ah tartiibu lfawaa'iti salaadihii tegay in la tartiibiyo waa la sunneeyaa buy waa arrin sunno ah wa taqdiimuhaa iyo horumarinteeda salaaddii tagtay horumarinteeda laga hormarinayo cala alxaadirati midda taagan ee wakhtigeedii la joogo duhuraa ku dhaafay casirna waa la joogaa alxaadira hadda waa maxay alxaadira waa salaatu alcasri duhurkii aad hormarinaysaa kadibna salaaddii la jooga aad la imaanaysaa wa taqdiimuhaa waa taqdiimu alfaa'ita salaaddii tagta horumarinteeda cala alxaadirati midda xaadirkaa laga hormariyo ayadana waa la sunneeyaa ilaa an yakhshaa ilaa inuu ka baqayo mooyaane fawaata alxaadirati midda la joogo baxsashadeeda inuu ka baqayo mooyaane midda la joogo inay dhaafto inuu ka cabsado mooyaane fa yejibu markaa waxaa waajiba hadduu ka baqo middii la joogo in wakhtigeedu dhammaado waxaa markaa waajibaya taqdiimuhaa ay taqdiimu alxaadira middii la joogo in horumarinteeda markaa waajib noqonayso masaladan suuraddeeda waa la fahmaa umalaynaa marka koowaad sheikhu wuxuu ku yidhi salaadaha waxaa loo tartiibinayaa siday u kala horreeyeen saasaa sunno ah duhur iyo casir hadday ku dhaaftay duhuraa hormarinaysa casirna kadib aad la imaanaysaa haddii salaad xaadiro ah iyo mid faa'itaa aad rabta inaad tukatana midda xaadirada ah ee midda faa'itada aad hormarinaysa alfaa'ita waa middii ku dhaaftay waad huruday ilaa casirkii hurdaa kula tagtay casirkiyaa la gaaray salaaddii casir ayaad uwakhtiga casirkaad soo kacday duhurna waa lagugu leeyahay alfaa'ita hadda waa salaadee waa alduhur walxaadira waa alcasr labada midee hormarinaysaa labada duhurkiiaa hormarinaysaa kadibna casiraad la imaanaysaa ilaa hal xaalad mooyaane xaaladdaasi waa maxay waa haddii laga baqaayo casirkii wakhtigiisa inuu baxo maxaa yeele haddaad tidhaahdid tii i dhaaftaan tukanayaa intaad tii ku dhaafta aad ku jirtaa tan kale ayadan waxay noqonaysaa mid kaleo ku dhaaftay wakhtigeedaa baxaya awal hal salaadaa ku dhaaftee markii dambe maxay noqonayaan salaadaha ku dhaafay labay noqonayaan ma aha inaad isgaarsi inaad heerkaaga gaarsiiso haddii aad ka baqdo midda la taagan yahay wakhtigeeda inuu baxo ayadaad tukanaysaa marka hore waa waajib tan waa waajib midda la taagan yahay inaad hormarisa marka haddii laga baqo in wakhtigu dhammaado kadibaa waxaad usoo noqonaysaa salaaddii ku dhaaftay ayaad usoo noqonaysaa tartiibu lfawaa'id adilada iyo axaadiidta culammadu u daliishadaan in la tartiibinayo waxaa ka mid ah axaadiidii ku soo aroortay fii ghaswati alkhandaq markii nebiga sala allahu calayh wasalam ay dhaaftay salaat alcasr xadiid ibni mascuud wa caliy wa hayrihima jamaaca min asaxaaba wariyeen xadiidkaas wuxuu tusinayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa salaada casr inay dhaaftay waxaan ku soo marnay fii buluuqi almaraam wakhtigaasi inay ahayd intaanan la sharciyeynin salaatu alkhawf waa intaan salaatulkhawf la sharciyaynin ka hor markaasi waxay ahayd salaad walba in wakhtigeedii la tukado ayadoo dhammaystiranna la tukado nebiga marka sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabadiisa aaday waxay ugu mashquuleen khaswadii khandaq waa khaswat laxzaab waa markay gaaladu isku soo bahaysteen muslimiinta waxaa lagu mashquulay in la qodo khandaqii iyo sidii looga gaashaaman lahaa mushrikiinta ilaa qoraxdu ay dhacdeen nabiga alay slat slam wuxuu yidhi shaqaluuna can salaati اlwusطى salaati اlcasr kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam waa weyse qaatay asaga iyo saxaabadiisa waxay tukadeen casirkii kadibna maqribkiay tukadeen markaasna maxaa la joogay wakhtigii maqhribkaa la joogay wakhtigii maqhribka ayuu nebigu casirka tukaday sala allahu caleyh wasalam kadibna salaaddii xaadirada ahayd ee taagnayd ee maqhribka ahayd ayuu tukaday taa waxay tusinaysaa tartiib laakiin tartiibtaasi ma waajiba mase waa sunna waa masalo culamadu isku khilaafeen madhabku waxa waaye inay masaladaasi tahay sunno inay tahay xanaabiladu waxay qabaan inay waajib tahay tartiibtaani inay waajib tahay qaala wain sharaca fii faa'itatin daanan sacata alwaqti fabaana diiquhu wajaba qaطcuhaa wa ficlu lxaadira wain sharaca hadduu gudo galo waxa wax gudo galayaa waay waa almusalli waa qofka tukanaya hadduu gudo galo fii faa'itatin ay fii salaatin faa'itatin salaad dhaaftay hadduu gudo galo daanan xaaluu yahay mid malaynaya sacata alwaqti waqtiga waasicnimadiisa malaynaya fa baana markaasaa waxaa caddaaday diiquhu waqtiga ciriirkiisaa caddaaday hadday sidaa dhacdo wajaba qaطcuhaa salaaddii uu soo qalaynayay inuu gooyo ayaa waajiba wa ficlu lxaadira iyo midda taagan inuu sameeyo ayaa waajiba maala salaatu lcasri baa ku dhaaftay salaaddii casr markay ku dhaaftay maqribkii baa la gaaray waxaad istiri wakhtiga maqribka weli waxbaa ka dhimanoo waa ballaaran yahay ee casirkii qalay alfaahita hadda waa casirkii soo maa salaadda casir markaad gashay ood gudo gashay adoo u malaynaya inuu wakhtigii waasic yahay ayaad markaad meel dhexe maraysa waxaad aragtay carrigiioo mugdi sii noqonaya waxaad istiri wakhtiga alla ileh waa ciriiriyooba waxaa caddaatay wakhtiga inuu ciriiri yahay oo haddii salaadda casir aad sii waddo maqhribka wakhtigiisaa baxaya laba midaa kuu furan marka inaad casirkii sii dhammaystirato oo wakhtiga maqhribka wakhtigiisa uu baxo iyo inaad casirkii goyso oo maqribkii wakhtigiisii la taagnaa aad la timaado labada midee waajiba inaad la timaado midda la taagan yaad la imaanaysa casirka aad tukanayso waa goynaysaa waa ka baxaysaa salaaddii casir kadibna maqribkii aad la imaanaysaa markaad maqribka tukato kadib ayaa casirkii la imaanaya markaa kadib waxa la ilaalinaya mar walba waa maxay salaad wakhtigeedii la joogay inaad ayadana ka dhigta mid ku dhaafta sax ma ah waa in tii wakhtigeedii la joogay aad wakhtigeeda ku tukan karta hadday marka suuragal kuu tahay tii ku dhaaftana inaad tukato midii la joogayna wakhtigeedu weli baaqi yaho ayadana aad ku tukan karto waa sida fiican inaad samayso haddaysan suuragal ahayn midda wakhtigeeda la joogo tuko saysan kuu dhaafin tii la soo qallaynayana markaa kadib la imow wain sharaca fii faa'itatin daanan hadduu gudo gala buu yidhi salaad dhaaftay asigoo u malaynaya sacata alwaqti wakhtiga waasicnimadiisa fa baana marka uu caddaado diiquhu wakhtiga ciriirkiisa wajaba qaطcuhaa waxaa waajiba salaadaasi inuu gooyo salaadduu soo qallaynaya waxaa waajiba inuu gooyo wa ficlu lxaadira iyo midda la taagan yahay samaynteeda ayaa waajiba waman calayhi qofkay dushiisa ahaato faa'itatun salaad dhaaftay fawajada hela jamaacata alxaadirati salaaddii xaadirada ahayd jamaacadeeda helo soo gaara qaa'imatan xaalay tahay mid yani yacni taagan waa salaaddii jamaacada nudiba waxaa waajeen sunno ah taqdiimu lfaa'itati in la hormariyo midii dhaaftay munfaridan xaaluu yahay keligii ama ay yani si gooni u tukanayo uma markaa kadibna alxaadira wuxuu la imaanayaa midii xaadirka ahayd masaladan waxay ku saabsan tahay salaaddii casiraha ku dhaaftay kadibna masjidkaa timid ayadoo maqribkii lagu jiro jamaacat alxaadira waa maqribkii sooma midii xaadirada ahayd jameecadeeda taagan oo maqribkii baa loo taagan yahay salaatuljamaaca in la ilaaliyana waa la rabaa oo salaatii fii jamaacatin lagu tukado salaaddii sheikhu wuxuu leeyahay waxaa sunno ah qofka inuu hormariyo midii dhaaftay masaajidkaad soo gelaysaa casirkiiaad tukanaysaa kadibna waxaad haleelaysaa jamaacadii uma alxaadira kadibna midda xaadirka ahayd ayuu haleelayaa buu markuu casirkii soo qalleeyo ayuu middan gelayaa midda wakhtigeeda taaganya waa yani haddaysan jamaacada ku dhaafayn waay waa haddaysan ku dhaafaynin ood isleedaa waa ka soo gaari kartaa sheikha raximahullah wuxuu halkan noogu sheegayaa alasbaab اlmusqita litartiibi اlfawaa'id asbaabaha ridaya in salaaddii la tartiibiyo tartiibta waa soo marray inay mashruuc tahay waxaa jira asbaaba haddii la arko tartiibi aysan suuragal noqonayn asbaabaha waxaa ka mid a midda hore noogu soo sheego ah salaaddii xaadirada ahayd wakhtigeeda inuu cidhiiri galo midii faa'itada ahayd miyaa la hormarinayaa mase midii xaadirada ahayd markaa la hormarinayaa xaadiradii aa la hormarinayaa markaasi hadda tartiibta waa baaba'day waxuu kaloo noo sheegay salaadda jamaacaduu ka hadlay hadduu qofka salaatuljamaaca soo gaaro midii tagtay ayuu soo qallaynayaa kadibna midda la taagan yahay ayuu soo haleelayaa laakiin waxaa meesha ku jirto in isweydiiye mudan haddii jamaacada ay dhaafayso hadduu faa'itada galo muxuu samaynayaa masalan salaaddii dhaaftay ayuu rabaa inuu soo qalleeyo maqribkii baa lagu jiraa hadduu salaaddii soo qallayn maayo hore u dhaaftay jamaacada ma soo gaarayo jamaacadu way dhaafaysaa ma wuxuu leeyahay mid ay dhaaftaan la imaanayaa jamaacana la tukan maayo mase jamaacaduu hormarinayaa jamaacaduu hormarinayaa culammada qaar shan sabab ay sheegeen asbaabaha ridi karta tartiibta shan sabab inay tahay ayay sheegeen sababta koowaad waa annisyaan sababta koowaad waa annisyaan waa hilmaam annisyaan waxaa loola jeedaa salaadihii ayaa iskaga khaldamay qofkan qofka hadduu wixii hilmaamo ma tanaa horraysa mase tanaa hormarinaysa uu hilmaamo waa macduuruu ku yahay sababta labaad waa khowfu khuruuji اlwaqti wuxuu ka baqay inuu wakhtiga ka baxo khowfu khuruuji اlwaqti maxaa tusaale noogu ah miduu hadda sheikha noo soo sheegaya wa asoo salaaddii ku jira faa'itada ahayd hadday u caddaato wakhtiga inuu cidhiiri yahay oo midii xaadirka ahayd wakhtigeedu uu cidhiiri noqdo maxaa waajib ahayd inuu tangooyo middaa haleelo khawfu khuruuji اlwaqti waa sabab diidaysa in tartiibtu ay timaado maxaa yeele midda xaadirada ayuu tukanayaa qofka hadduu ka boqo inuu waqtigii dhammaado tii hore u dhaaftano gadaaluu ka soo qallaynaya tartiibtu way baaba'aysaa markaa sababta saddexaad waxa weeye khawfu fawaati اljumuca khawfu fawaati اljumuca cabsibu wuxuu ka qabaa salaadda jumcaha inay dhaafto maalan salaaddii subax ayaa lagu leeyahay qofkan ma soo qalayn waa subax jimcaha salaaddeedii kadib wuxuu soo xasuustay wa waa hilmaama ka soo qaad salaaddii subax wuxuu soo xasuustay wakhtigii jumcaha hadduu salaaddii subax damco inuu soo qalleeyo jumcihii baa dhaafaya salaaddii jumcaha lagu jiraa hadduu jumcaha tukadana salaatulfajriga ayaa dib u dhacaysa qadaageedii labada midda u hormarinayaa jumcaha la taagan yahu la imaanaya haddii marka uu ka boqo inay jumca dhaafayso tartiibta waa baaba'aysaa khawfu fawaati ljumuca waa sabab saddexaad soo ma sababta afaraad waa khawfu fawaati ljamaaca khawfu fawaati ljamaaca wuxuu cabsi ka qabaa in jamaacadu ay dhaafto taana waa midda hadda ka hadlaynay waay hadduu isleeyahay jamaacadaa ku dhaafaysa jamaacaduu la tukanayaa salaadda wakhtigeeda la jooga jamaacada la tukanayu la tukanayaa tan kalena gadaaluu ka soo qallaynayaa midda shanaadee u dambaysa waa aljahlu aljahlu yacnii tartiibta ayuuba sideedaba jaahil ka yahay qofka isagana waa loogu cudur daarayaa tartiibtuna waa ku dhacaysaa shantaas sababood ayay culammada qaar ka mida sheegeen asbaabihii qaar ka mida sheikha halkan uu noogu sheegay qaala waman nasiya salaata faakara min alkhamsi walam yacrif caynaha lazimahu اlkhamsu wayanwi bikuli waaxidatin alfaa'itata qofkii salaad hilmaama faagara iyo wax hal salaad ka badan oo min alkhamsi shanta salaadood ka mid a salaad iyo wax ka badan oo hilmaamay walam yacrif caynahaa caynteedana ma garan lazimahu اlkhamsu waxaa ku laasima buu yidhi shantii salaadoodba inuu kusoo celiyo wayanwi wuxuuna niyoonayaa bikulli waaxidatin mid walba beddelkeeda wuxuu u niyoonayaa alfaa'itata midii dhaaftay salaad walba beddelkeeda wuxuu niyeysanayaa tii dhaaftay inay tahay maalan salaadii dhaaftay ayuu hilmaamay ma casira mase waa duhur u kala gara waaye qofkaasi maadaama salaaddii uusan kala aqoonin middii dhaaftay miday tahay wuxuu leeyahay sheikhu ixtiyaad waa arrintan shanta salaad wuxuu u tukanaya waa ixtiyaad si uu u waafaqo salaaddii dhaaftay maxaa yeeley hadduu is yidhahdo waa casir ee casir uu tukado waxaa laga yaabaa inaysan casir ahayna duhur tahay hadduu duhur tukado is yidhaha waa duhurna waxaa laga yaabaa inay casir tahay waana kala garan la'yahay salaadihii miday tahay qofkii marka hilmaama salaad iyo fa agara oo min alkhamsi ka mid a laba salaadood saddex salaadood waa hilmaamay walam yacrif caynahaa salaadaasi caynteedana ma garan duhur iyo casir iyo maqrib iyo cishaa iyo miday tahay uu kala gara waay shantii buu kala aqoon waay lazimahu lkhams laakiin hadduu laba isku qaldo meeqaa ku laazima inuu la yimaad yaa labau la imaanaya hadduu saddexa isku qaldo saddexdiibuu la imaanaya hadda suuraddan markuu leeyahay shantaba waa tukanaya shantaa ku laazimaysa waa markay shantu iskaga qaldoonto waa shanta salaadood miday tuu gara waay salaadda aad hilmaamto ma duhura mar wuxuu leeyahy maya waa casir mar waxaa wuxuu leeyahay waxaa laga yaaba inay maqrib ahay waxaa suuragal inay cisho tahay waxaa suuragal inay salaad subax ahay shantiiba kalama yaqaan miday tahay midii uu ka tegey ou hilmaamuu gara la'yah shantii salaadood miday tahay lazimahu lkhams shantiiba waa ku laazim buu yidhi ilzaamkaana waa min baab alixtiyaad si salaaddii loo waafaqo wayanwi wuxuu niyeysanayaa bikulli waaxidatin mid walba wuxuu u niyeysanayaa alfaa'itata midii dhaaftay yacnii markuu duhur tukanaayo markuu casir tukanayo markuu maqrib tukanayo shanta markuu la imaanayo mar walba muxuu niyeysan yahay salaaddii dhaaftay ayuu niyeysan yahay macnaa middii dhaaftay inay middaan tahay marka wuxuu leey mid uun bay noqonaysaa shantaasi kama bixi karto shantaasi kama bixi karto qofkaasi waxaa la hubaa marka salaaddii uu dhaafay inuu asiibay yacni salaaddii dhaaftay inuu asiibay ayaa la hubaa laakiin hadduu saddex ka mida tukado weli ishkaalka waa baaqi soo ma waxaaba laga yaabaa saddexdan inaysan ahayn labada harte ay ku jirto salaadduu ka tegay laakiin shanta hadduu la yimaad waxaa shaki la'aana shanta mid ka mida inay tahay salaaddii uu ka tegey taas marka wuxuu ku haleeli karaa inuu shantiiba la yimaado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin